hogayaha fuliowka dowladda hoose ee degmada sheeg ina kormeeriy waddooyin muhiiminga bulshadiiyo baabuurtooyo maamulka dowladda hoose degmadaasi ku hirgeliyeen hanuusana dirow ilaayo liwada injineer maxamed oo kumida injineerada dhisaha waddooyinkan aan koreyn ku hadli uu soo sheegay in dhawaanyo gabagabeey doonaan dhismaha waddooyinkan hadda waxaan ku sugannahay degmada sheikh waxaan wadnaa waddadii sheikh riin road maasha allah way noo soo dhammaystirmaysaa buris haddii ilahi hadhaan soo gabagabeynaynaa waa waddo kilomitra maasha allah waynoo shaqadeeda way socotaa waa aragtaan waxaa ka socda iminka waxaan bulshada reer sheikh iyo dadweynaha isticmaalayaba kala dardaarmaya laba qodob qodobka koowaad waxaa weeye inay laweelaashadaan danta guud oo ah waddooyinka iyo cusbitaallada iyo waxbarashada waa danta guud ee dadku wadileeya caamkaa waxaan weliba aada uga dardaarmaya meheradaha ku ganacsada walaamiyadaha reerahooda inay walaamiyada aada u ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan biyaha taydhale ay ku isticmaalayaan oo ah waxa keliya ta ee waxyeeleeya waddooyinka iyo sidoo kale dadka u isticmaalaan inay biyaha khasabadaha ka tallaabsadaan ayagana aad baan ula dardaarmaya waddadu kharash badan baa ku baxay laba boqol iyo sagaal kun oo dollar baa ku baxay ma aha waddo ciyaar ciyaara kharash baa ku baxay sidaa lagu soo helay ilahan ba ogaa maayirka ilahay dembigiisaa dhaatay maayirka ayaa waxaasoo dhan u guntaday marka waxaan leeyahay dadweynaha mar haddii sidaa laydinku shaqaynayo oo golo deegaan oo isku duuban haysataan idinkuna wayna si wanaagsan ula shaqaysaan shaqa wadaag baa naga dhexeeya waddooyinka aada iyo aad ha loo ilaaliyo hogayaha fudhowka dowladda hoose degmada sheekh cabdirasaaq cabdulaahi guleed oo ku hadalay kormeershiana bulshadanka baagay inay ilaalsadaan waddooyinkan waxaan kormeer ku soo marnay dhismayaasha waddooyinka degmada lix waddo oo degmada ka hirgelaya oo ku qorshaysnaa sanadkii laakiin hirgelinteedu iyo fulinteedu ay maanta ilaahay qadarkiisa noqotay runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay ama hawshan qayb ku ahayd oo ay ugu horeeyaan shirkadihii dhismahan u kala dambeeyey fulinteeda sida shirkadda hadda fulinaysa oo alafuro construction iyo shirkaddii hore contractka ku guulaysatay malol construction company runtii mashruucan oo muddo dheer soo jiitamay wakhti dheerna runtii qaatay cillado farsamo oo xagga deeqbixiyaasha ah waxaa ilaahay mahad iyo maanta inu inoo dhammaaday gabagabadiina aynu joogno guud ahaan waddooyinku waa lix waddo oo nura road magaca uu yahay nura road lixdaa wadda waxay runtii wax weyn ku soo kordhin doonaa kobaca iyo horumarka degmada iyo dhismayaasha degmada aad iyo aad baan u bogaadinaya runtii cid kastoo qayb qaadatay bulshadana farintaan u daraynaa waxa weeye mar kastoo cashuurta bixisaan oo waxa weeye cashuur bixiyo wanaagsan ay dadka bulshada raashiif noqoto waa mar kastoo horumarka iyo dhismayaasha kaabayaasha dhaqaaluhu ay kor u kacaan marka aad iyo aad baan u bogaadin waa cashuurtiinnii qayb ka mid a iyo wixii deeqa ilaahay dadkan kale inaga siiyeyba markaan isku darnay runtii gacmo weytir bay wax ku gooyaan farinta mid kaloo labaada diraya waxa weeye dadka waxay maraysaa inta badan waddooyinkan suuqay ku aastaysan yihiin xaafado badan bay hormari doonaan iyo meherado ganacsi waxaan ku boorinayaa muddadaa kooban ee waddadu socoto inay ilaaliyaan wax kasta oo caqabad ku noqon kara shaqaalahana ay si weyn soo dhoweeyaan oo la shaqeeyaan waayo mar kasta oo muxuu ahaaye laga wada shaqeeyo oo mar kasta oo waddada waxyeeladeedu ay muxuuha koobnaanaysa ama wax soo gaaraya marka aad iyo aad baan u bogaadinaya bulshadii waddadan sarfeygeedu ay qaadatay danaynteedii